saacadihii lasoo dhaafay kooxo hubaysan ayaa waxa ay waqooyiga magaalada hobyo ee gobolka mudug ku dileen mas-uul hore oo ka tirsanaa maamulka la baxay puntland kooxaha hubaysan ayaa waxa ay toogteen cali mire xuseen oo ah guddoomiyihii hore ee raas caseer ugu magacaawna maamulka la baxay puntland dableyda dilka geysatay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay goobta ka baxsadeen gudoomiye ku-xigeenka magaalada hobyo ee maamulka isku magacaabay galmudug mukhtaar cabdulaahi ayaa ka warramay sida loo dilay guddoomiyahaasi dil ayaa wuxuu ka dhacay deegaan la yidhaahdo galhagoob oo qiyaastii boqol iyo labaatan kilomitr dhinaca waqooyi bixiga hobyo waxaana dilay maleeshiyaad ugu yimid meel uu ka shaqaynayey kollay markii falku dhacana waa taqaanid dembi geystay waa carareen dadkaa dilka geystay waa baxsadeen si kastaba ha ahaatee muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobolka ku soo badanayay dilalka la xiriira aanooyin qabiil oo maalmihii ugu dambeeyeyba ka dhacayay deegaano hor leh oo ka mid ah gobolka mudug